Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadii gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gaadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannuu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruure sheeka sheeko waxaa jiri jiray ciyaal waa ay soo baxeen waxay soo aadeen inay miro gurtaan ayagoo mirihii guranaayo ee waxay arkeen geed dhexdiisa meesha mirada miraha ka goosanayeen wax nuuraaya ee ka arkeen waxa nuuraayane waa libaax ishiisa markaasee mid ka mida waxay dhaheen caruurtii waxaa nuuraa maxay yihiin soo qabsay isdhaheen oo birqaay soo qabo markay isdhaheen kuwa kale waxay dhaheen war waxaa iska daa ha qaadanine inuu bahal yahaa laga yaabaa markaasaa mid ka mida ku indha adeegta waxay dhahda may waa qabsana waa soo baxsana markii gacantii saa ula aaday ishiisii uu dhab siista wuu qabsaday markuu qabsaday wuu watay wuxuu geystay gurigiisa gurigiisi markuu geystay ilmihii kale waa iska baxeen libaaxii wuxuu sameeyey mataqaana caruure lugihii maaragtay uu ka jajabiyey si aynan u soconin bes markuu lugihii ka jarjaray ayada meeshay u fadhisaa asigu u keenaa ayadana waa karine oo gurigaasay u maamule wuu baxaa asi wuu soo ugaaranaa waxbuu soo qabanaa wuu u keenaa ayadana waa karine marka markuu imaanayo wuxuu dhahaa mataqaana markii uu soo ugaarto oo wax soo helo intuu soo socdo markuu usoo dhawaado wuxuu leeyahy mataqaanin caruure makaay hooy makaay ti makaankaiin kokoyti magaagay iin lamayti makaay hooy oo dhahaa ayadana way soo boodaya waxay dhahaysaa jirin wiin ahooy jirin wiin kii jilboogay oo guri jinkay oo reebi jirin wiin ahooy saasuu dhahaa mar walbuu imaanayo saasuu dhahaa wuu u keenaa wixii u karine maalinka kale wuu baxaa wuu soo ugaaranaa markuu imaado uu u soo dhowaado wuxuu leeyahay sidii isi lamida makaay hooy makaay tii makaankay iinkokoyti magaagay iinlamayti makaay hooy oo dhaha ayadana waxay leedahay jirin wiin hooy jirin wiin kii jinkey oo reebi jilboogay oo guri jirin wiin hooy ee dhahee kadib uu imaanaa wixii uu u keenaa way karinee sidaasay ku cunaayaan saasay iskula joogeen maalin maalmaha ka mid a aa waxaa imaaday meesha ayadu ku jirto god godka ayadu ku jirto ciyaal waxaa imaaday oo oo ari jir ah meeshiay ku fariisteen markaasaa mudac ee ayada haysatay ee saa ugu mudday maxay dhaheen maxay taa waxa halkan ku jiro oo na mudaxee yihiin markay saa u fiiriyeen waxay arkeen inuu qof ku jiro gabar ku jirto markaasee tiri caruure waa idin baryaa biyo iyo anaa idiin siinaayo ee ciddayda iigu taga ii sheega inaa halkan ku jiro hayay dhaheen ee maaragtaay markaasuu bixiysiinne ee maaragta soo qalab qaata oo baangadihiina iyo seeftiina iyo midiyihiina soo qaata iyo waramo bes way baxeen ilmihii way u soo sheegeen gabadhiina halkaasay ku jirtaa god halkaasa ciddeedii waalidiinteedii walaalaheedu way soo baxeen waxay soo qaateen seef midi baangado waxleela soo qaatay adi meeshiiay imaadeen way ka soo bixiyeen markay soo bixiyeen gurigiiyay keeneen gurigii markii la keeno waxaa la sameeyey mataqaana caruure wax cay la dhaho ama dab inta wax badan inta lasoo guray oo geedaah a meesha inta lagu shiday oo maaragtaaye dabkaas dhexdiisana waxaa la suray mataqaanaa waran waranaa la suray geedkaas dhexdiisa dabkaas baxaayo a waran la dhex suray oo saa'id uu holcaa bes libaaxii wuu soo baxay wuu soo daba kacay oo raadkii soo raacay wuu imaaday wuxuu dhahay gabadhaanaa rabaa in lay siiyo gabadhaan maxaa iiga soo wadateen markaasaa waxaa la dheh haddaa sharuuddan aa ka baxdid aan anaga wadano waa ku siinaynaa maxaa sameynaa dabkan mujee daacyadan oo holcayso oo waranka ku taagan aa saddex marka booday haddaad ka boodidoo badbaadid gabadha waa wadanaysaa wuxuu dhaha libaaxi hayuu dhah wuu soo orday wuu ka booday marka koowaad wuu badbaaday wuu ka guulaystay marka marka koowaad wuu ka booday marka labaadna wuu ka booday markii saddexaad markuu isdhahaya bood caloosha maaragta uga aaday warankii dalaq dabkiina wuu ku dhexdhacay sidiiuu maaragtaa ku dhintay haraggiyaa laga bixiyey ayadiyaa gambar looga dhigay sheekadeena maanta halkaas ayay ku egtaa caruure
samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanoowa xoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya